wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ah madaxweynaha maamul goboleedka puntland cabdiweli maxamed cali madaxweynaha waxaan wax ka weydiin doonaa arrimaha dhaqaalaha amniga iyo weliba siyaasadda guud ahaan dalka soomaaliya gaar ahaana puntland sidoo kale dhegaystayaasha ayaa madaxweynaha su-aala weydiin doona marka ugu horeysa mudane madaxweyne kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha
waa mahadsan tahay falastiin waa waa soo dhaweynaya mudane madaxweyne sanadkii labaadaa kuu socda balamo badan ayaad samaysay intii aad xilka u tartamaysay maxaa isbedel ah oo kuu suura gala muddadaasi inaad soo kordhiso oo aada puntland kusoo kordhiso
walaal wax badan ayaa runtii puntland uhergelay sanadkaas ama ha noqoto hal nabadgeliyo ama ha noqoto dhan siyaasad ama ha noqoto dhanka isbedelka iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka waqti yar baan joognay wadanka waxaa ka socda mashaariic wax ku oolah garoomo jideed dekado hadda ay shooga dhamaad yahay in sidii loo ballaarin lahaa isbedel marka dhankaas oo xoog leh waa la socotaan oo labadii aeroport ee boosaaso iyo garowe way bilaabanayaan boosaaso ugu bilowda meel fiican buu marayaa garowe dhawaan bay bilaaban doonaan kuwo kalena waa kusoo xigi doonaan waxaanu dicto ku sameynay aeroportka sidoo kale qardho waxaanu balaarin lagu sameyn doonaa dekada boosaasood kuwo cusubna waxaanu rajeyneynaa in aan uhelo dhaqaalo lagu bilaabo marka jidadkii sidoo kale isbedel weyn baanu ka sameynay jidkii dheeraeed udhexeeyay gaalkacyo iyo garowe waataanu dah furnay marka isbedel runtii xoog le oo hal sana gudaheed intaasoo kaaga dhaqaaday ama uga bedelay ayaa wadanka ka socda yani mashaariicda kaloo magaalooyinka ka socda ama jeed ha noqdaan ama ceelal ha noqdaan ama yani oo iyagu mar walbaaba yani socda oo laakiin aan markaa ishu qabanaynin aada bay badan yihiin yani garowa keliya cajmada aan joogno keliga ayaan waxaa ka sameynay halkaasana ilaa lix jid gaalkacyo sidoo kale waxaa ka socda jeed waaweyn boosaaso sidoo kale marka kaabayaasha dhaqaalaha oo ahay ballanqaadkaydii inaan wax badan ka bedelno dalka ayaa si fiican usocda si xawli u socda waan rajeyneynaa in sanadka soo socday wixii ka dambeeya puntland wejiga hadda ay lahayd weji aada uga duwan ka qurux badan inay yeelato danka nabadgelyada isbedel xoog leh ayaan ku sameynay isbaarooyinkii yani jeedka yaalay oo markaa nimid meel layidhaahdo jalan oo gobolka nigaal ah ilaa gaalkacay intaasoo isbaaraa taalay aanu nadiifinay waxaanu sameynay ciidan dermidah ayaanu magaalooyinka u sameynay oo ka hawlgala oo nabadgelyada suga markaan intaasoo baabuur baa la kala haysto ganacsigii dhib ku noqday xoogle maantana umareynayo waa dhici kartaa inay jirto laakiin umareynayo in xaggaayoo la kala haysta ay jiraan si ganacsigii dalka ulalahaa meelaha kale uu si xawli ugu socdo waxaanu dagaal xoogla ku qaadnay argagixisada burcadiineedka ee shabaab waxaanu ka qabsanay faldhigoodi ina ay galgala ciidamadu ilaa maanta hawlgasiga jiraan ilaa bishii octoober kooda ilaa hadda ay hawlgalla ka wadaan oo si aan usugno qofka puntland ku nool in ay ku noolaado nabad kuna soo tooso nabad ayaa qorshahaygu yahay waxaanu sameynay reforms isbedel hay hay
waa mahadsantahay madaxweyne waxaa jira in waxoogaa dhaqaalo xumaa deegaanka laga soo sheegaya gaar ahaan in ciidamadu aanay helin mushaaraadkoodii in muddo ah maxay tahay dhibaatada dhanka dhaqaale hadda taagan
waxaasi xokama jiraan walaashay annaga ciidamada hawlgala oo hadda dagaalada ku jira oo shaqeeyahay in badan oo kamid ihi waxay qaadataan mushahaar waxay qaata waxay qaataan gunno waxay qaataan raashin waxay qaataan dry food waa dhici kartaa mushaaraadka mararka qaarkood inay soo baahaan laakiin waxa weeye waxun waxumatashadii warkiis ayay u badan tahay iyo waxa la buunbuuninayo oo aysan arrintaas waxba ka jirin way dhacdaa in mushaaraadka soo baahaan runtiina waxaa anagu la kulanay dhaqaale xumo xoog leh ayaanu la kulnay markaa nimid burbur dhaqaale xoogle ayaanu la kulanay markaa nimid afar iyo toban bilood wasaaradaha qaar baan qaadan way jirtaa hadda waqtigeeda wasaarada ay mushaaraadka ay ka maqan yihiin bilo laakiin dee duruuf baa keenta dagaal baanu gallay dhaqaala wuu xumaa ganacsigii iyo runtii ganacsiga wuxuu ku beesgaraysnaa dhaqaalaha iyaga iyo budgetka iyadu wuxuu ku beesgaraysnaa dekadaas hoosaasood wixii kasoo baxa oo dee doontaas timaado ayaad sugaysaa marka marka qaarkood kuma dhisan kartid mana isku saadaalin kartid waxa uu dakligaagu noqon karo maadaama dee doontaas imaanayso marna dabeylu kacayso marna daahaysa ay tahay laakiin waxaan ku dadaalay in aanu abuurno dhaqaale gudaha ah oo xoogna aanu ka abuurno dalka inaan ku xidhno canshuurihii beriga ahaa oo hadda mathalan canshuur weligood aan la qaadin sida isgaasiinta sida maxaa la yihahdaa hay-adaha maxaa la yihahdaa iyo qandaraasyada in aanu aanan ku xiqaanin mar walba aanan doonta maanka imaanaysa aanan sugina in gudahayga dakhli xoogle aanu ka abuurno ayaan isku daynaa waana rajeynaya in isbedel dhaqaale u yimaado wakti aan dheerayn oo dhibaatooyinkaas dhaqaale oo hadda laga yaabo inay dowladda dhib culays uu kaajirayo u fududaado hadii ilaha yihahdo waa mahadsantahay markana dhegeystayaashaan siinaynaa dhegeyste magacaaga adoo ku bilaabaya iyo meesha aad joogto maxaad weydiineysaa madaxweynaha maamul goboleedka puntland cabdiweli maxamed cali bismi illaahi raxmaan iraxiim magacaygu waa axmed bilcil waxaan kasoo hadlayaa magaalada boosaaso madaxweynaha iyo kiaenaba waa salaamayaa laba su-aaloodoo kookoobanna waa doonayaa inaan madaxweynaha weydiiyo su-aasha koowaad waxay ku saabsan tahay khilaafka soo kala dhex galay madaxweynaha iyo qaar kamid ah saraakiisha ugu sarreysa laanaha ammaanka waxaynu la soconaa in xilli adag la marayo dowladda puntlandna dagaal culus kula jirto maleeshiyaadka al-shabaab su-aasha aan qabaa waxay tahay maxaa keenay in saraakiil khibrad leh muddo dheer lasoo shaqaynayay hogaaminaysay dagaalka lagula jiro al-shabaab tababaro badan soo qaatay xilligan xilalka laga qaado laguna bedelo mas-uuliyiin qurbajoog u badan oo aan khibrad fiican iyo aqoon milatary oo badan lahayn su-aasha labaad iyaduna dhanka ammaankay ku saabsan tahay birihii ugu dambeeyey ammaanka magaalooyinka waaweyn ee puntland waa soo xumaanayay al-shabaabna weeraro dhowr ah ayay ka fulisay boosaaso iyo gaalkacyo su-aasha dad badan oo anigu aan kamid ahay isweydiinayaanna waxay tahay maxaa ugu wacan habaxsanaanta dhanka ammaanka ee jirta waa mahadsan tahay haye madaxweyne
waa mahadsan waa mahadsan yahay walaalkay bicil waa soo dhaweynaya horta qofka mas-uulka ahi mas-uuliyadda waa loo dhiiba waan laga qaadaa xilku waa meerto qofku geel meesha ka baxay ma aha labada mas-uul way kala duwan yihiin mas-uul anaa xilka ka qaaday waa directorkii hay-adda b i e da miyahada cabdiyale waxaana la qaaday waxa weeye hawlo la xiriira shaqada uu hayay dhib ka timid waxaan uga qaaday sarkaalka kalese muxuudiin isaga ayaa kasoo baxay goob furin ah wakti xun uu kasoo baxay weliba aysan mudnayn in uu ka yimaado mana sida markaa ujeedada ma aysan jirin halka amardiid uga soo baxay saas ayay u dhacday hawshaasi ciidamo iyo saraakiil aqoon leh wadankana u shaqeynayana waa badan yihiin oo la dagaalama shabaab iyo sharwado iyo nooc kastaaba ayna joogaan diyaar badan yihiin dalka iyo puntland inay difaacaan arrinta ku saabsan nabadgelyada waxaa la eegaa markaad leedahay nabadgelyada waa xumaatay adduunka waa taqaana iskiiska soo kalaasuubayaa moogta tira koob boosaaso maxaa ka dhacay dembi laba kun iyo saddex iyo tobankii maxaa ka dhacay dembi laba kun iyo afar iyo tobankii maxaa ka dhacay laba kun iyo laba iyo tobankii sidoo kale dalkaya maxaa ka dhacay taa markaa cabirkaasaa dadku ku shaqeeyaa moogta wadanaha wax la taaban karo oo qofku inuu isagu iska yidhaahdo ammaanka waa xumaada ama waa fiicnaada maahe waa in dayte iyo iyo numbers la isticmaalaa waxaan aaminsanahay boqol kiiba sideetan in uu hoos u dhacay dembiyadii ka dhici jira magaalooyinkaas gaar ahaan gaalkacyo iyo boosaaso labadaba amnigoodna wuu aada u wanaagsan yahay wax shidaahu of course dabcan waa dhacaysaa mararka qaarkood nimankaa shirwalayaasha inay meel falyar ka suubiyaan laakiin barow daabiciinay diyaar bay yihiin waxnagu ay ka qabtaan dabcanna hadda anagu dagaal baan ku jirnaa dagaal baan la galay shabaab waxaana ku weeraray saldhigyadoodii markii da laga adkaado furintana dabcan inay isku dayaan inay mararka qaarkood amni daro ka subiyaan magaalooyinka waa wax jira weeye oo dhacda marka anaga waxaan aaminsanahay amniga puntland waxaba sanada iyo waxdhibo ka jira mati markaa nimid magaalada caasimada garowe hadda aan joogno booliiskeedu gaadiidna ma lahayn booliis fiicanna kama usan jirin runtii shaqeeya gaadiid baan u samaynay qalab baanu siinay tiradiisaanu kordhinay sidoo kale gaalkacyo iyadan birmid ahnu samaynay yani gaadiid baanu iibinay waanu qalabaynay wasaaso sidoo kale gaadiid baanu ugadnay waanu qalabaynay ciidanka ayaanu kordhinay marka waxaaso dhan waxa weye muhiimadda uu noo leeyahay amnigu oo aan rabno in meelaan amni lahayn annagu horumar baan ka rabnaa puntland isbedel baanu ku dhawaaqnay dhaqaale iyo isbedel horumarineed taasi u dhacdana waa inaanu helnaa amni meelaan amni kajir horumar lagama samayn karo marka barayarutu noo yahay dhaqaalaha iyaga boqol kiiba toddobaatan wuxuu kudhaxa ku baxaa amni amniga puntlandna waa uu sugan yahay wax dhib oo ka jirana ma jira
waa mahadsan tahay madaxweyne arinta waxaa soo hadal qaaday daqliga marka laga soo taga daqliga gudaha kasoo baxaa ma jiraa waxa aad ka heshaan dowladda dhexe iyo beesha caalamka si aad bajetkiina ama daqligiina ugu kabtaan howlaha dowladdu ay ku socoto
waxyaabaha waxay kamid tahay runtii in dhab ahaan looga wada hadlo oo dowladda puntland iyo dowladda federaalka ah loo baahan inay ka wada hadlaan waxa weeye qeybsiga khayraadka dalka iyo yani mucaawinada soomaaliya ay hesho runtii puntland oo ah saddex meelooba meel soomaaliya marka yidhaahdo baaxadda dhuleed iyo baaxadda badeedba wax dhaqaale ah oo runtii kasoo gaaraahay ma jiraan dowladda dhexe wax deeqdaas caalamka magaceeda lagu qaadanayo nooc kastaba ha ahaatee oo puntland kasoo gaartaana ma jirto marka xisaabtanka hadda loo baahan yahay in laisugu laabto oo laga wada fadhiisto oo laga wada hadlo weeye ayay runtii u baahan weeye marka ma helo waxaan dakligayaas gudaha iyaga ah oo aanu ku tashanahay meel kale laga soo galahay ma u jiro
marka ilaha dhaqaalaha waxaa sheegtay inaad hadda soo kordhiseen canshuurihii beriga beriga sidoo kalena dekada boosaaso ay kamid tahay ilaha dhaqaalaha iyo dabcan eeraboorada daqli intee la-eg oo dowladdu ay ku shaqeyn karta ayaa meelahaas ka imaan kara si aad u bixisaan mushaaraadkii ciidamada iyo howlihii kale dowladda ma ku filan yahay puntland daqligaas
runtii markii la eego culeysyada dowladda saaran ee dhaqaale ee kharash iyo dakligu aad bay u kala duwan yihiin marka waxay u baahan tahay juhdi badan iyo wakti badan in la geliyo dabcan sidii marka budget deficitkaasi loo dabooli lahaa oo yani markaad budget deficit gasho amase hoosu dhac dhanka yani miisaaniyadda markaad gasho laba waxyaaba baa la sameeya mid waxa weye kharashka in la yareeyo dakliga in la kordhiyo si markaasi gaadkii ibsi meeshii jirtay loo kabo marka dar wakti xasaasi aan ku jirnaa dagaal baanu ku jirnaa kharashaadkayga ku baxaya la dagaalanka shabaabka iyo ciidamadaas mar walba ku jihaysan la dagaalanka argixisadu aada buu badan yahay marka mararka qaarkood qoreysbaa naga yimaada inaynu kharashka yareyno laakiin waa muhiim waktiga dhexe waktiga dheer kharashaadkana la yareeyo lana kordhiyo dakliga hadda waxaa wadnaa isbedel reforms kii aanu bilownay oo ahaa in laga isbedel lagu sameeyo ciidamada isbedel lagu sameeyo shaqaalaha dowladda isbedel lagu sameeyo dhanka cadaaladda marka waxyaabahaasi waxay dhowta keeni doonaan in tiradii loo baahnaa ee shaqaale tiradii loo baahnaa ciidan ee saxda ahayd la helo si markaasi dhaqaalahooda iyo dakrigoodu uu isu isu isu isu dheli isugu dheelitirmo waa mahadsantaha madaxweyne markana dhegeystayaashaan siinaynaa magacaaga meeshaad joogto iyo su-aasha aa weydiineyso madaxweynaha puntland
falastiin waa mahadsan tahay magacaygu waa cabdiqani daahir aw jaamac waxaan joogaa caasimadda puntland aad baan ugu faraxsanahay barnaamijkan madaxweynahana waa salaamaya fursad dhaqaaliga ee aan ku weydiin karo su-aalahaygana aad baan idinkaga mahad celinaya madaxweynaha waxaan weydiinaya laba su-aalood haddii aan ka badan fursad u helana waa insha allah waa arki doonaa maya laba madaxweynaha waxaan weydiinaya anigu xanaadsan nin nin researcher baan ahay oo arrimaha cilmi baarista maxayta wax badan ka qora marka madaxweynaha waxaan weydiinayaa magaalada garowe caasimadda puntland weeye waana ka dhigi dawladda muddooyinkii ugu dameeyey waxaa ka jiray arrimo adigu khilaaf geliyey oo siyaasadeed oo ku saabsan ciidamo gadooday iyo saraakiil xilka laga qaaday marka su-aasha madaxweynaha aan weydiinaya waxay tahay maxaa kusa waa sax madaxweynuhu mandate buu haystaa waa head of executive qof wuu keeni karaa qofna wuu bedeli karaa laakiin maxaa kusoo beegay madaxii sirdoonka iyo taliya ku-xigeenkii booliiska oo labaduba ay u ahaayeen halbowlihii puntland khamrad dheeraadana u lahaa arrimaha hadda su-aashaasi waa ka jawaabay madaxweynaha walaal su-aashaasi madaxweynaha waa ka jawaabay dhegeyste kaaga horreeyuu uga jawaabay marka su-aashaada kale u gudub su-aashayda kale waxay tahay waxa weeye arrimaha kan marka maxay eratay haddii la xallin waayey arrimaha labada bilood qaatay oo muran ka geliyey oo oo ilaa heer wasiir loo saaray haddii markaas haddii mashruumo marka uusan yani saraakiishiisa miiska la fadhiisan waxay calaamad su-aal u noqon doontaa saraakiisha ka dambaysa ee xilka qabanaysa oo dooska lagu bedeli doono iyo kuwa haya in ay calaamad su-aal u noqoto inaan madaxweynuhu laba fadhiisan karin kabashadana saraakiishiisa weydiisan karin arrimahan dowladda forolaan joogoti cadaan joogoti cabdulahi islaan joogo wax ka weyn baa la xaliyey oo muranna ah oo diray marka sababta maxay tahay madaxweynuhu intuu miiska ula fadhiistay saraakiishiisa uu u weydiin waayey sababta waa mahadsantaha arrintan tabashadooda u xallin waayey oo miiska ugu dawaali waayey
waa mahadsantaha baan madaxweynaha weydiinaya waa mahadsantaha
waa maadsan yahay cabdiqani horta waxaa weeye xilku siyada mas-uuliyaddu waa wagta waa privilege waxa la yihahda waxa qofka loo diido laakiin wax isagu right maaha xuquuq qofka uu leeyahay maaha uu leeyahay anigu inaan mas-uul ahaadaa inaan jagada joogaa qofka haddii loo gartana oo yani kalsoonida yani madaxdiisu uu ku shaqeeyo loo gartana uu ku shaqeynaya haddii uu aan yani qofka mas-uulka ahay dareemo in qofkaasi kalsoonidiisa uusan ku shaqeynaynin shaqo fiicanna uusan haynin dabcan xaq buu leeyahay in xilka laga qaado marka warkaasi hadda anigu inaan ku laalaabto ma rabo waana ka jawaabay yani xal silmiyana waa laga gaarayaa waana wax dhammaanayo hadda wax annaga hadda caqabadaho dowladda hortaagan oo ay kula shaqeyn karin imaha dowladda way shaqeysaa hawsheedana waa wadataa wax dhibina dalkan kama jiraan
waa mahadsantaha n waxyaabaha uu kaloo ku weydiinaya waxay ahayd caqabada muddo ka taagan arrintaasi xilka qaadista marka maxaa loo xalin layahay caqabadahaasi ka dhashay xilka qaadista marka su-aashaasi wax ma laga qabtay madaxweyne
xal xalkeeda waa socdaa waana la gaaraya wax dhibaho hadda weyno dowladda hortaagan dowladda ila shaqeyn la-dahayo ay mushkiladana maaha sarkaal la bedelay weeye waxa weeye sarkaalkii kaloo lagu bedel raka inuu ku wareejiyo unbaa dhiman wayna dhacaysaa wax dhibaha wadanka kale ka jiraana ma jiraan waa mahadsantaa n waxaa jira in uu socdo mudana madaxweyne qorshe maamul la doonayo in loogu dhiso gobolka galguduud iyo qeybo kamida mudug sidee adigu u aragtaa maxaase isleedaha saldhig waa u noqon karaan si maamulkaasi loo dhiso
walaashi waa waa waa kumasantaa su-aashaas annaga waa soo dhaweyneynaa puntland waxaa la yidhahdaa ma rabo hooyada ma rabo aabihii federalismka soomaaliya nidaamkaas kala fududaynta mas-uuliyadaha iyo iyo iyo iyo maxaa la yidhaahdaa dowladnimadu waa wax yani aan isleenahay soomaaliya waxay unoqonaysaa waddo fiican oo wanaagsan systemkaas federalismka awoodna la qaybsanayo mas-uuliyaddana la qaybsanayo waana soo dhaweyneynaa maamul kasta oo loo sameynayo soomaaliya laakiin mar walbaaba waxay puntland taagan tahay waxa weeye maamulkaasi inuu salka ku hayo oo uusan xadgudub ku ahayn waxaa la yidhaahdo dastuurka sababta waxa weye soomaaliya dastuur bay ku heshiisay dastuurkaasi wixii ka baxsanna wuxuu keeni karaa khilaafaad soo dhex mara dowladaha ku heshiinaya federalismka soomaaliya amase dowladnimada soomaaliya marka nidaam kasta oo dawli ah oo federaal ah oo aan hereer marsanayn yani axad yani maxaa la yihahdaa dastuurkaasaan ku heshiinay puntland waa soo dhaweynaysaa laakiin waxaa loo baahan yahay mar walbaaba in uu waafaqsan yahay shuruucda iyo iyo iyo dastuurka dalka muran baa ka taagan halka lagu qaban lahaa shirka maamulkaasi lagu dhisi lahaa haddii muranka hadda taagan ee gogasha shirka uu sii socdo adigu gaar ahaan waxaana kasoo jeedaa gobolka galguduud dhanka kalena puntland door ma ka qaadanaysaa isku soo dhaweynta dhinacyada
anigu waxaan qabaa waxa laisku hayaahay waa ina waa inay yihiin wax sabitans ah oo wax yani sax ah oo la taaban karo anigu hadda muranku yani waxaas dayskiisu yahay aada ulama socdo shirka ma lagu qabtaa cadaado mise waxaa lagu qabtaa dhuusmareeb waxay ila tahay wax weyn oo hoseysanaysa inaysan ahayn marka arrinta iyadaa dadka gobolkaasi hadda jooga oo u dhashay oo maamulka dhisanaya ayaan u daynaynaa waxaana jeclaan lahaa in iyaga loo dhaafo iyagana ay ku heshiiyaan oo mar walbaaba aysan gacan saddexaadi aysan dhiman badanaaba dadku marka iyaga loo kalkahay wada fadhiistaan wada hadlaan wanaag iyo iyo isgarab ayaa kasoo baxa laakiin markii gacan dheeraada ku jirto badanaaba waxay u badataa oo ay u badan tahay in aysan xalka soo dadejin marka ana waxaa ohan lahaa dadkaasi iyaga ha loo dhaafo hana la isu daayo go-aanna ha ka gaaraan masiirkooda ayahooda yani dowladnimada aan ka hadlayno iyo dowladnimada aan ka hadlayno laftigiisa mabdi-in saas ah waa mahadsan tahay dhegeystaha ugu dambeeyaan markana siinaynaa walaal magacaaga iyo su-aasha aa weydiineyso madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali magacayga waxaa la yihahdaa daahir cabdulqaadir muuse ku magac dheer daahir ciro madaxweyneha waxaan rabaa inaan weydiiyo madaxweynuhu markii uu xilka kala wareegay madaxweyne farole wuxuu noo sheegay inuu dowlad dhammaystiran uu la wareegay haddana waxaanu ognahay in arrintii dhaqaalaha cadaaladda amniga dhammaan uusan dadkii ka uusan dalkii ka jirin sida aanu u joogno ama aanu uga warqabno maxaa yeelay talada dalka ayaan kulan taasi su-aashayda koowaad wey su-aasha labaad madaxweyne haddii saraakiil iyo ciidan ay gadoodeen maxaad halka uga doontay meel uusan jirin oo aad nabadoonno iyo isimo ugu dirtay arrin adduunka oo dhan ka dhacda oo aan ugub ahayn oo aan ugub adduunka ku ahayn oo ah saraakiil iyo ciidan gadooday labadaas su-aalood ayaan madaxweynaha weydiinaya haye madaxweyne
su-aasha horta dambe arciro waa ninaan garanayo oo aan aada u aqaano waan ku mahadsanaya su-aalihiisa su-aasha dambe oo ah maxaad maxaad uga raadisay maxaa halka nabadoonada iyo waxaas aada uga raadisay horta ciidan gadooday ma uu jiro yani laba sarkaala weeye waxa diiday oo xilka inay tiriyaan ciidan gadooday oo hadda meel taagan oo gadood ah meesha ma uu jiro iyana waan ka hadlay hawshooda oo hadda kulaabasho uma baahna arrinta su-aasha hore uu ka hadlay dabcan anigu ma raba inaan ka sheega dowladda iga horreysay dowladda iga horreysay ammaanna waa leedahay ciidanna waa lahay waxqabadna leedahay oo lagu ammaani karo waxyaaba badan oo lagu dhali karana waa ay jireen laakiin anagu mar walba puntlandna waxa qofkaasi uu dhaxlo oo jira ayuu wax kusii daraa annagu waxa weye dowladda aan la wareegnay hal sano ka hor iyo laba bilood waxaan is leenahay wax badan ayaad ku kordhiseen meesha ay joogtay ayaanu kan si ambaqaadnay waana ku mahadsan yahay madaxweynihii hore iyo dowladdii hore meesha wax soo gaarsiiyeen iyo hawlihii ay qabteen annana waxa weeye meeshaas ayaanu kasii ambaqaadnay oo wax kusii darayno ama isbedelka adayaasha dhaqaalaha ha noqdee waataan igu sheegay wadanka horumar baa ka socda marka da waxaan jeclaan lahaa dadku inay arkaan qofku hadduusan iska indhatiraynin horumarka dusada uu saray inuu arko dada waxa weeye ma yani laga khasbi karo dadka inay dadka qaarkood qof wad isku macaarad yahay uu rabo inuu isuxum xumaadta in uu eego laakiin waxaan aaminsanahay boqol kiiba sagaashan dadka puntland inay ka markhaati kacayaan halkaasina aan joogno isbedelka aan samaynay waxyaaba yar oo khaladaada waa jiri karaan dabcan dowladaada waxay leedahay dhalilaheeda mana diidaya haddii halkaasina iyo barca wax khaladle ama wax dhalila ay soo baxdo laakiin waxaan is leeyahay horumarkaan gaarnay iyo dhaliladaha waa alkay sheegaya wax isudhigma maaha waa mahadsan tahay madaxweyne waxaa soo dhow waktigii dowladana uu ku ekaa mandatekeeda ama sharciyadeeda looguna talagalay inay doorasha wadanka uga qabsoonto dhismaha maamul goboleedyaduna ay soo dhamaystirmaan oo ah labada kun iyo lix iyo tobanka sanad iyo dhowr bil unbaa ka harta hadda raje intee leeg ayaa idinkaaga muuqata gaar ahaan adiga kaaga muuqata in la gaari karo waxyaabihii la filayay inay qabsoomaan labada kun iyo lix iyo tobanka horta walaashi marka laga soo bilaabo laba kun iyo labiiyo tobankii oo xiligaas aniga wadanka ra-iisul wasaare ka ahaa mandatekii dowladda markaasi nabadgelaysay oo dowladda xasan sheekh iyo ra-isul wasaaraashiisii ka dambeeyey ay ahayd mogta mandate baa jira ay ahayd in la suubiyo oo de horeyntii dalka xasilintii maamul samayntii dastuurkii oo afti loo qaado tilakoobkii dadka oo la sameeyo kabacdina in la gaaro doorasho hal qof hal qof ah mar wax afar sano waxaan islan waktiga isaga ahi wakti dheer weeye oo afar sano wakti badan weeye oo intaas lagu gaari karo dhanna waxaan is leedahay marka eegto mushkiladaha soomaaliya ka jira wakti ku filan ma aysan ahayn laakiin hadda iyo waktiga aan joogno laba sana iyo xoogaa waa ay tageen hal sana iyo xoogaa baa haray waxaan is leeyahay hawlahaas yani la rabo in la qabto iyo waktiga hadda la haysta ay inuusan isu dhignin uusan islahaynna marka waxaan rajeynaya kolle wixii laga gaarsiin karo in laga gaarsiiyo wixii laga qaban karo in la qabto in maamul goboleedyadii oo loo baahnaa in la dhiso dalka inta hartay laga xoreeyo shabaabka iyo shirwadayaasha la xasiliyo dabcan dastuurkii si un afti loogu ansixiyo ma garan karo hadda si yani waxaa la yidhahda referendum loogu sameyn karo marka la eego duruufta soomaaliya ka jirta marka waxaan is leeyahay caqabado badan baa jira oo wax badan loo raba in la qabto waxaan la qabanin waktiga hadda waktiga hadda la haystaana fursadina ay aada u yar tahay marka waxaan rajeynayaa in
waa mahadsantahay madaxweyne intaa ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa madaxweynaha maamul goboleedka puntland cabdiweli maxamed cali tan intaan dib dambe ugu kulmi doonno barnaamijkan oo kalena dhegaystayaal nabadgelyo